بقرآني وإيماني وتدبيرات قواني بقرآني وإيماني وتدبيرات قواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم dhammaan walaalaha muslimiinta meel weliba aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka xadiiska ramadaanta oo inoo soo jeedin doono walaalkeen sheekh maxamed cismaan cayuun xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد ولا ليال waxaynu biidn illaahi tabaaraka wa tacaala isxasuusin doonaa xadiid ka mid a xadiidta nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa xadiidka ay soo saareen bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hureyrata radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay saxaabiga abi hureyra nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi kullu camalin ibni aadama lahu ila siyaamu fainahu lii wa ana ajzii bih camal kasta oo bani aadam uu qabta isaga ayaa iska leh allah tabaaraka wa tacaala baa leh xadiidku waa xadiisulqudsi xadiisulqudsigana waxaa la idhaahdaa xadiidka uu ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigu ka soo raro ee uu yidhaahdo allah tabaaraka wa tacaala ayaa yidhi ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam dhaafsan ayaa wuxuu leeyahay nebigu caleyhi salaatu wasalaam allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhaahdaa bani aadam dhammaantii ama camal kaste bani aadamka ayaa iska leh soonka mooyaane aniga ayaa isaga waxa weeye iska leh aniga ayaana ku abaalmarinaya yacnii soonku waa waa acmaasha qarsoon ee bani aadamku aanay gaadhi karin ama aanay ogaan karin qofkani inuu sameeyo in kale salaadu way muuqataayo qofku markuu tukanayo waa la arkaa kadaalika sakada qofku markuu bixinayo waa la arki karaa laakiin qofkani inuu sooman yahay lama garan karo sidaa ogeed buu ilaahay tabaaraka wa tacaala isagu isugu tiiriyey oo uu leeyahay aniga ayaa waxaweye ka abaalmarinaya riwaayo kale oo imaamu muslim waxaan jeedaa imaamu lbukhaari uu ku soo saaray ayaa wuxuu yidhi yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajlii asiyaamu lii wa ana ajzii bih qof waxa weeye wuxuu ga tegayaa cuntadiisa iyo cabitaankiisa iyo wuxuu doonaya shahwada naftiisu ay rabtaba wuxuu uga tegayaa waxa weeye soonka ayuu uga tegaya awgay anigu soonkana aniga ayaa iska leh anigaana ku abaalmarinaya waalxasanatu bicashri amhaaliha halka xasane ee wanaagga qofka uu sameeyana toban darajo ayaan ugu sii laalaabaya ayuu allah tabaaraka wa tacaala leeyahay markaa kadib uu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wasiyaamu junnatun soonku waa gaashaan oo gaashaan wuxuu ka yahay macaasida iyo dunuubta ayaa uu gaashaan ka yahay sidaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu allah tabaaraka wa tacaala uga soo warinayo ayuu allah wuxuu yidhi faidaa kaana yowma sowmi axadikum falaa yarfut walaa yashab midkiin hadduu sooman yahay yuu la imanin dembi iyo macaasi iyo rafad hadalka xun iyo waxyaabaha waanwarwanaagsanayn iyo jimaaca yuu la imanin iyo qaylada iyo dhaqanxumada fain saabahu axadun aw qaatalahu falyaqul inii saa'im mid ka mida qof hadduu la dagaalamo ama uu la caytamo hadduu qof la caytamo oo uu caayo ha ugu jawaabo war anigu waan soomanahay yacnii si uu isaga difaaca sharkiisa iyo waxaw dhibtiisa waa inuu yidhaahdo waan soomanahay waladii nafsu muxamadin biyadihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay allaha nebi maxamed gacantiisa ay ku jirta ayaan ku dhaartaye nafta nebi maxamed gacantiisa ay ku jirta ayaan ku dhaartaye lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi misk afka urta yaree ka soo baxaysa ee afka waxa weeye ka soo baxaysa qofka sooman ilaahay agtiisa ee la kahanaya haddii la uriyo ilaahay agtiisa waxay ka udgoon tahay riixulmiski yacnii udgoonka ka ugu udgoon ayaa ay ka udgoon badantay ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lisaa'imi farxataan xadiidka qeybtaa hore nebigu wuxuu ku tilmaamay horta marka hore xadiidka wuxuu inoo tilmaamayaa in soonka abaalkiisa uu ilaahay tabaaraka wa tacaala unuu ogyahay abaalka laga helo oo soonku inuu gaashaan iyo xumaanta waxa weeye uu ka yahay waxa weye dhufays laga gala iyo shaydaanka iyo axwaashiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka sawmani waxa weeye marka uu laba farxadood ayuu leeyahay lisaa'imi farxataan qofka sooman laba farxadood ayaa u sugnaaday idaa aftara farixa bifitrih hadduu afuro markuu afurayo qofkuu afuro hadda bilaabo wuxuu ku farxayaa afur- afur- afurkii uu afuray ayuu ku farxayaa iyo soonkuu usoo dhammaado maalinta soo khatimay waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi hadduu ilaahay la kulmo jalla wacalaana waxa weeye wuxuu ku farxaa soonkii uu maanta soo soomanaa iyo waxa weeye ajarkii uu ka helay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa darajo kaga yeeshay ayuu waxa weeye la kulmaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay xadiisulqudsiga qeybna nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegayo soonka iyo qiimaha uu leeyahay waxaa qiimihiisa inoogu filan inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala naftiisa isagu u tiiriyey oo uu leeyahay soonka aniga ayaa dadka kaga abaalmarinaya markaas waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo oo dadaal badan lagu bixiyo xadiidka waxyaabaha kale aynu ka qaadanayna waxaa ka mid a qofka muslimkii markuu sooman yahay inuu aadaabtiisa ilaaliyo iyo dhaqankiisa iyo asluubtiisa oo waxa weeye qofka soomani inuunu noqonin qof afxidhan oo cunto ka afxidhan laakiin afkiisu waxyaabihii kale uu u bannaan yahay ee waa in waxyaabaha kale oo dhan waa inuu ka afxidhnaado nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatan fi an yadaca fi an yadaca daca- tacaamahu wa sharaabah qofka waxa weeye aan ka tegin hadalka xun iyo ku dhaqankiisa ee faaxishada iyo waxa weeye hadal xumaanta iska dayn waaya dhaqan xumadana iska dayn waaya ilaahay baahi uma qabo inuu soon la-aado oo waxa weeye inuu soomanaado ilaahay baahi uma qabo idan waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu ku dadaalo inaynu waxa weeye nafteena tarbiyeyno inta bisha ramadaan lagu jiro inaynu ku dadaallo ayaa loo baahan yahay taas ayaynu ka helaynaa labada farxadood ee nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofku hadduu cibaadada ku dadaalo oo soonka ku dadaalo oo waxa weeye maxaan ku leeyahay uu dikriga ilaahi tabaaraka watacaala ku dadaalo markuu afurayana waa u farxi doonaa wanaaggii maanta soo shaqaystay aakhire ilaahay markuu hor tagana waa u farxi doonaa laakiin qofkii aan soomanaynin arrintaa waa ka qatan yahay ilaahayna xaqahayna gelisiiye wasala allahu wasalama wabaaraka cala nabiyina maxamed
خيرات إخواني أرد الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أرد الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني